إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan waxaa deggan xaaladda deegaanka sabiid oo u dhow degmada afgooye halkaasoo dhowaan ay xarakada shabaabulmujaahidiin kala wareegtay dowladda federaalka shil gaari oo khasaaro dhaliyey ayaa ka dhacay magaalada gibiley xildhibaan ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ay isku beddeshay aag dagaal marka loo eego qaabka ay u eg tahay shacabka magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka waxqabad la'aan iyo in uu yahay shakhsi jecel inuu kaamirooyinka ka soo muuqdo roobab xooggan oo lagu qabowsaday ayaa waxa ay ka da'een qaybo ka mid ah dalka soomaaliya askari ka tirsan dowladda kenya ayaa dilay qof shacab ah suxufiga cabdimaalig muuse coldoon oo sararo ammaan isaga tegay magaalada burco ayaa soo hadlay isagoo shaaciyey halka uu ku sugan yahay diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa in ka badan toban weerar oo cusub ku qaaday gobolka sacdah ee waqooyiga dalka yemen intaasu waxay ahaayeen qodobada warka iminkana u diyaargaroob ah warkaas oo dhammaystiran
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ومالين تلادة تاريخ ده هجريغان وحا أي كوبيغان تهي شن iyo labaatanka bisha sagaalaad sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan shan iyo labaatanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa deggan xaaladda deegaanka sabiid oo u dhow degmada afgooye halkaas oo dhowaan ay xarakada shabaab mujaahidiin kala wareegtay dowladda federaalka waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan noo soo diray halkan waa deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose iminka waxa aan dul marayaa buundada ee sabiid magaalada afgooye waxay noo jirtaa toddoba kilomitr oo keliya ciidamadii dowladda federaalk ee halkan joogay dagaal ayaa dhowaan looga kiciyey ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaana la wareegay halkan horteyda waxaa ka muuqda difaacyadii ciidamada dowladda federaalk ah ciidamadii dowladda federaalk ee halkan ku sugnaa ayaa markii xilli aroore ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin weerar kusoo dhardhaareen cagaa wax ka dayay hadda xaaladda deegaanka sabiid waa mid xasiloon wax dhibaataa kama jiraan xilligan aan idinla hadlayo hoosteyda waxaa ka muuqda webiga shabeelle oo maaragtay biyo wanaagsan wada inkasta oo biyuhiisu aysan aada u badnayn maadaama xilli jiilaal ah la joogo laakiin iyadoo sidaasi tahana hareerahayga beeraha ku yaalla way baxayaan sababtoo ah biyaha webiga ayay dadka deegaankanu ka faa'iideystaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin halkan aan joogo waa ay ka horeeyaan la wareegitaanka buundada sabiid waxa uu culays xoog leh ku yahay dowladda federaalka ah oo u arkaysay meeshaani inay tahay difaac muhiim ah hadda magaalada afgooye wax difaaca oo ka sokeeya ma lahan waxaa jirta cabsi laga qabo saacad waliba in xarakada shabaab almujaahidiin ay magaalada weerarto sidoo kale deegaano kale ayaa jira oo xarakada shabaab almujaahidiin horay ula wareegtay sida beriire oo ciidamada dowladda federaalka dagaal la-aan ay ka carareen iyo awdheegle oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin dagaal askar badan ay ku dileen kuwo kalena ku dhaawaceen ay kula wareegeen jawiga awdheegle iyo beriire iyo sabiid oo iminkaan idinkala hadlayo waa mid aad iyo aad u xasiloon wax dhibaatooyinna kama jiraan aad baad u mahadsantahay cabdulaahi shil gaari oo khasaaro dhaliyey ayaa ka dhacay magaalada gibiley wararka naga soo gaaraya magaalada gibiley ayaa ku waramaya in laba ruux ay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay mid ka mid a kontaroolada laga soo galo magaalada gibiley gaari yar iyo gaari xamuul ah ayaa isku dhacay xilli goobta ay ku sugnaayeen dad badan mid ka mid a darawallada gaariga iyo haweeney la socotay gaariga uu kaxaynayey ayaa goobta ku dhintay waxaana goobta ay wax ka dhaceen soo gaaray qaar ka mid a dadka deegaanka oo u gurmaday dadka ku waxyeeloobay shilka shilalka ayaa ku badan dhulka uu ka taliyo maamulka somalilan waxaana loo aaneeyaa qoonta darwalada oo aad u yar iyo waddooyinka qaar oo burbursan muddana aanan helin wax dayactir ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ay isku beddeshay aag dagaal marka loo eego qaabka ay u eg tahay sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna farxaan cali cabdulaahi xildhibaan saadaq cabdulaahi oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ay isku beddeshay aag dagaal marka loo eego qaabka ay u eg tahay wuxuu tilmaamay inay adag tahay in si fudud lagu tago islamarkaana dhegxaan badan lagu gadaamay isagoo dhinaca kale sheegay inay fashilantay dowladda federaalka ee uu ka tirsan yahay haddii aanay xilka ka degin mas-uuliyiinteedana ay shacabku awood u adeegsan doonaan madaxtooyada waxaad u malaysaa wareegeeda oo dhan inay soon dagaaltay dhagaxda yaalla inta dhibaato loo marayo marka la aadayo hareeraheeda inaad joogto furin dagaal oo kale waagta waxaan kuu sheegayaa muddada ee u dhiman madaxweyne xasan sheekh iyo teeramka guud oo dowladda oo aniga aan ka mid ah waa hal sano halkaas sano ama aan wada joogno ama qaarkeen ha baxeen waxaan kuu sheegayaa waxaa la gaaray enaf meel kasii shishaysa oo loo muxuu ahaa loogu loo macnaha looga leexdo dadkan hadda talada haya ma jirto waxaan u malaynayaa haddiiba annaga naga badbaadaan shacabka soomaaliaysan ka badbaadi doonin quustan ay muujinayaan madaxda villa soomaaliya ayaa timid ka gadaal markii dhowaan madaxa dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud qarax xooggan oo ay sheegatay al-shabaab lagula eegtay waddada gasha madaxtooyada uu ka badbaaday balse ay ku dhinteen mas-uuliyiin iyo xubno kale oo gelbinayay xilli uu u socdaalayay eerboorka aadan cadde ee muqdisho iyadoona ay ku burbureen qaar ka mida baabuurta gaarka ee xasan oo ah bila buruuf ama nooca aan xabaddu karin ciidamada shabaabulmujaahidiin oo kulaalaya caasimadda iyo degmooyin badan kaabiga ku haya muqdisho oo ay horay ugu sugnaayeen ciidanka xasan sheekh ay la wareegeen mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay sidoo kale walwal iyo cabsi joogto ah ku abuurtay dhammaan hoggaanka ugu sarreeya dowladda federaalka iyo ciidamada oo ka niyad jabsan sida dardarka leh ee ay u socdaan weerarada ka dhanka ah oo ay fulinayaan qaar ka mid ah militariga mujaahidiinta al-shabaab
shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka waxqabad la'aan iyo in uu yahay shaqsi jecel inuu kaamirooyinka ka soo muuqdo warkan waxaa noo diyaariyay cali aadan xasan
shacabka magaalada muqdisho ayaa si weyn u eedeeyey guddoomiyaha gobolka banaadir maxamed amiir inuu yahay shaqsi aan waxqabad lahayn islamarkaana uu si gaar ah ugu mashquulsan yahay muuqaalada baraha bulshada dadka reer muqdisho ayaa si weyn uga hadlay xaalada gobolka banaadir dhanka kale waxay tilmaameen in markii la joogo xafiiska shaqada ee guddoomiyaha aysan muuqanin wax la taaban karo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa xafiiska shaqada ku sugan muddo boqol maalmood ah hase yeeshee dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay isbedelka ka maqan magaalada waxay ku eedeeyeen guddoomiyaha inuu si joogta ah uga howlan yahay baraha bulshada gaar ahaan kaamirooyinka iyo muuqaalada uu soo geliyo halkii uu ka fulin lahaa howlihiisa qaar ka mid ah shacabka ku nool muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay ayaa ku tilmaamay guddoomiyaha inuu yahay shaqsi ku mashquulsan kaamirooyinka iyo soobandhigada muuqaalada shaqsiyadiisa ee baraha bulshada waxay sheegeen in shaqada iyo howlaha maamulkiisa uusan ka warqabin waxqabad laakiin hadda toos oo laayf u ahayn ma jiraan idinka may soo dooran haddaa soo dooratiin ila xisaabtami kartiin iyo gudoomiyaha waxaan leeyahay hadallada xoogaa iska xarakey inuu tigtoo kaliya taasaan ku caddaynaysa gudoomiyahan dhibaatada iyo ama haddaa baraha bulshadaan oo bajaallahan saan u cawaadaya mase haddaa arko ani jibaafiyan kama hayo marka asigana waxaan leeyahay boqolkiis maalmood haddii uu dhammaatay dhabkii magaalada ku socday iyo ama ha arko dhibaatada ku socota bulshada dhexdeeda gudoomiye oo kaamarada zaa'id waa u jecel yahay laakiin kaamarada markaa jecesha inaa wax qabatid horta si asiga hadda ku socdo si oo gudoomiye looga baahan yahay maaha tigtok inuu ka dhex muuqdo ama ilmihii oo kale life iska dhex dabaaldo waa mid aad u xun waa gudoomiyaha gobolka banaadir maxamed amiir ayaa wajahay eedeymo kaga yimi shacabka ku nool magaalada muqdisho oo ka walwalsan waxqabad la'aantiisa askari ka tirsan dowladda kenya ayaa dilay qof shacab ah wararka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in askari ka tirsan dowladda kenya uu toogtay qof shacab ah askarigan oo ka mid ahaa ilaalada afhayeenka aqalka madaxtooyada ayaa qofka rayidka ah ku dilay magaalada nairobi ee caasimadda kenya war ka soo baxay booliska ayaa lagu xaqiijiyey dilka uu askariga geystay iyagoona sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan dhacdadan askariga oo ay boolisku weydiiyeen sababta uu qofka rayidka ah u dilay ayaa waxa uu ku andacooday in saddex xubnood ay ku soo weerareen gurigiisa kuwaas oo uu midkood toogtay ciidamada kenya ayaa lagu eedeeyaa dilalka dadka rayidka ah roobab xooggan oo lagu qabowsaday ayaa waxa ay ka da'een qaybo ka mid ah dalka soomaaliya haashim cabdinaasir ayaa warkan noo faahfaahinaya roobaab xooggan oo lagu qabowsaday ayaa waxa ay ka da'een qaybo ka mid ah dalka soomaaliya shalay ilaa xalay waxaa magaalooyin iyo deegaana ka tirsan koonfurta ah iyo bartamaha soomaaliya ka da'ay roobab kuwaas oo ay dadku ku qabowsadeen qaybo ka mid a gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ka mid ah goobaha ay roobabku ka curteen waxaana deegaanada ah ee raxmaddu u hortay ka mid a bargaan caafi cawsweyne iyo degmada galhareeri iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka waana kana mid ka mid ah dadka deegaanka ah oo ka hadlay roobabkii ay heleen
waxaa ilaahayna siiyey madar lagu diirsaday oo beledka degmada galhareeri daafaheeda ah ayaa alla noo di'iyey raxmaddaas alla noo di'iyana inaan ummadda la wadaagno marka waxaan idiin sheegayaa roob ka soo bilowday agagaarka oo awrlay ka soo bilowday oo halkaa iyo debdheere ka soo bilowday oo dulhaar iyo dhulkaasta ka soo rogan oo xaggaa iyo adiga maaragtaa bergaan ilaa caafi qabtay oo madar lagu diirsaday ah oo ilaa bacdahan bergaan ka bareeya ku yaala oo ilaa haddii maaragtaa dhulkaas ama calibuubaal leh ama oo beledka agagaarkiisa daafihiisa oon au noo geliyey aya ilaahay baanna mahad uga haynaa annagana hadda waa ku diirsannay xoolo waa ku diirsahayaan ilaahay baa nicmadaas noo da'shay ilaahayna mahaddaas iskale roobku xilligii maaragta la rabay ayuu noo da'ay xilligii la rabou noo da'ay habar eri herbaadiyu dhihi jireen waa sakayr ilaahay di'iyo waaye laakiin xilligii adiga maarata adiga maarata loo baahnay oo xilli hore ah oo badarku ku baxaayey xilliga awdaa waa xilligaas marka daafaha degmadu waa adiga maarata agagaarkeeda adiga korkeedaba ha u badnaadee ilaa bergaan iyo caafi ilaa dhinacaasba ha u badnaadee waa dhalati waaye dhalati waaye si weyn si weyn ayaa beerta looga shaqaynaa waa hadde waa roob lagu diirsaday noqonaysaa oo xooluhu ku diirsadeen dadkana beeruhu adiga maarata ku tabceen degmada biyo wacanaa dhex yaalla biyo wacanaa dhex yaalla ilaahay noo siiyey ayay u galeen marka biyo wacan ayaa dhex yaalla hadda cawada waxaa lagu dhex socdaa xareed baa lagu dhex socdaa oo soonqaadka uu yahay shan iyo labaatan uu yahay roobabkan ayaa waxay sidoo kale ka da'een gobolka banaadir iyo sidoo kale degmooyinka kale ah bu'aale iyo saakow oo ka wada tirsan gobolka jubbada dhexe iyadoo deegaana dhowr ah oo ku yaala gobolka baayna ay roobabku ka da'een dadka ayaana allah uga mahad celinaya roobabka uu siiyey xilli baahi weyn loo qabay iyadoo dadka ku nool meelaha uusan weli ka di'inna ay rajo ka qabaan inuu allah siiyo roob ay ku intifaacaan
saxafiga cabdimaalik muuse coldoon oo sababo ammaan isaga tegay magaalada burco ayaa soo hadlay isagoo shaaciyey halka uu ku sugan yahay cabdimaalik ayaa sheegay in magaalada burco uu isaga tegay habeenka sabtida ay soo gelaysay markuu dareemay in loo tashaday si xabsi loogu xidho magaalada bohol ee gobolka sool ayuu tilmaamay in hadda uu ku sugan yahay islamarkaana uu halka ku nabad qabo wuxuu sheegay inuu hakiyey barnaamijyo samafal oo uu gacanta ku hayay balse markii uu si rasmi ah amni u helo uu halkaasi ka sii wadi doono caawinta iyo gurmadka dadka dhiban bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan waa afar iyo labaatan sanadkuna waa kun afar boqol afartan iyo lix hijriya waxayna ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha saddexaad labada kun iyo shan iyo labaatanka magaaladii burco waxaan ka soo baxay habeenkii ay sabtidu soo gelaysay sababtaan uga soo baxayna waxaa weeye waxa aan ogaaday in lagu tashaday in la xidho oo laygu hubsado jeel markii aan dareemay amni darrada waxay igu kaliftay inaan habeennimo ka soo baxo hadda waxaan ku suganahay magaalada bohol bohol waxay ka mid tahay gobolka sool waxayna udhexaysaa magaalooyinka ceelaf weyn iyo xudun laba xudun bay usii dhowdahay waa nabadqab waa ilaahay mahadii bele ma jirto waxaa jiray barnaamijkii khayriga ahaa ee kaalme kuwan oo aanu gacanta ku haynay oo hakad galay barnaamijka waxaa furnaa oo aanu hawshooda wadnay galaal baa furnaa galaalkaasi waxay ahaayeen galaalka maxaabiista iyo dad kale oo dhiban oo xanuunsanaya qaar dulmi sheeganayaan intaasiba hakad bay galeen waxaan rajaynaynaa marka ugu horreysa aanu nabadgelyo helo aanu amni helo inaanu halkii kasii wadi doono insha allah biidn illahi alkariim warkaan dhegeystayaal waxaad kala socotaan warbaahintan furqaan ugu dambayntiina diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa in ka badan toban weerar oo cusub ku qaaday gobolka sacda ee waqooyiga dalka yemen warbaahinta xidhiirka lale kooxda xuutiyiinta ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay markii labaad shalay galab bartilmaameedsadeen isbitaal ku yaala gobolka sacda ee waqooyiga yemen kaas oo lagu daweeyo dadka qaba burooyinka bankiisa telefishinka almasiir ah ee taabacsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa warbixin kooban oo uu soo saaray ku sheegay in diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay fuuliyeen labayo toban weerar kuwaas oo ay la beegsadeen magaalada sacda nawaaxigeeda iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka ayna ka dhasheen duqaymahaasi khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo aan la sheegin tirada iyo khasaaraha inta uu la egyahay sidoo kale wararka waxa ay sheegayaan in weerar kale lagu beegsaday deegaanka al-sabar oo ka tirsan degmada kitaaf oo dhanka bari ka xigta magaalada sacda goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka ee a b u sheegay inay maqleen duqaymo dhanka cirka ah oo aad u xoogganaa oo ka dhacayay deegaano ka tirsan gobolka sacda sarkaal ka tirsan militariga maraykanka ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in taliska dhexe ee maraykanka ee bariga dhexe uu maalin iyo habeen kastaba duqaymo ka geysto goobo badan oo ay ku sugan yihiin xuutiyiinta ah sida uu hadalka u dhigay tan iyo shan iyo tobankii bishii maarso maraykanka waxa uu waday duqaymo xooggan oo ka dhan ah xuutiyiinta kadib markii ay xuutiyiintu shaaciyeen inuu hadaf militari u yahay maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa yuhuudda ee marabadda cas warkii duhurnimana dhegaystayaal xilligan waa naga inta idin waad ku mahadsantihi dhegaysiga warkeena